بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين awooda salaamatihiin maanta waxaa halkan maraya guddidii u xil saarayd wadahadallada somalilan iyo soomaaliya guddidoo ka kooban toddobadeeda xubnooda halka jooga maanta waxaanu ku soconnaa nu duulaynaa maanta addis ababa oona dhowr cisho joogayno taas oo aanu isu sii diyaarinayno wadahadallada kuna qaadanayno tababar yaroo gaaban oo xagga tooska ah intaana aanu ku dadaalan inaanu anaku si wakti xoog la isu helo haddaanu nahay guddidii anakoo si diyaaro ah oo aada uga sii wada hadalnay oo ka ka wada tashanay waxaanu ku hadlaynay iyo halkaanu ka gelayno oo iyo ajendahayga samaysiisa oo waktiisa siinayna ayaanu goosanayn adisabeyla joogno kabacdina waxaanu ka baxaynaa oonu ka tegaynaa bisha afar iyo tobankeeda insha allah shan iyo tobankeeda aanu geli doonaa turkiga waxaa safaad dowladda turkiga iyo xamar aada noo weydiistay inaan waktigaa nimaadno waanu garowsanay waanu ka qeyb gelaynaa insha allah sidaan horena ugu sheegay aan mar labaadna doonayaan ugu celiyo mas-uuliyadda wadahadalku waxay saaran tahay xukuumadda somalilan iyo dowladdeeda labada golena waxay isku raaceen oy u ogolaadeen inay dowladda somalilan ay ka mas-uul noqoto wadahadallada wixii ka soo baxa wadahadaladana dadka reer somalilan ayaanu u sheegi doonaa waxaanu maskaxda ku haynaa waa danta somalilan wax ay somalilan goosatay muddo hore dhowr iyo labaatan sano horteed goonaysutaageeda halkaanu ka duulaynaa waa halkaa dowladda soomaaliyana way ogsoon tahay runtu waxay tahay waa niman walaalaha iyaga ah aanu jaarnahay waxaanu ka wada hadlaynaa sidii walaaltinimo iyo jaarnimo iyo kalgacayl annakoo laba wadanoo kala madax bannaan oo isbarbar taagan oon madmadow qobna kaga jirin inaanu ku wada hadalno markaa waxaan leeyahay ilaahay hanala garab galo hawshaa culusaanu u soconno waxaananu idiin sheegaynaa inaanu idinla socodsiin doono wixi halkaa ka soo baxo eeg marka la yidhaaha dowladaha wada hadlaya ama arrimo noocana laga wada hadlaya waxaad ogsoonaataa waxaan inaan ahayn waxaan habeen ku dhamaada wakti bay u baahan tahay intii hore waxaanu ku jiray wax conference building dhowr iyo labaatan sannaod baynu kala maqnayn aynu kala fogeyn waxaanu goosanay inaan wada hadallo aynu isu nimaadno wada hadaladii waxaa lagu leeyahay engagementkuna waxa weeye bilowga ugu horeeya ee ay somalilan ku dadaalayso inay walaaladooda isku afgartaan arrinka ay doonayaan dabcan waxa ajendahooday wataan annana kaayagaanu wadanaa marka wada hadalladan waxyaabo badan oon wada qabsan karaa jira waxyaabo badan oo guddiyadii hore tagtay ay soo dhameeyeen baa jirta oo lagu heshiiyey oo wada socda marka wada hadalkani waxa weeye micnihiisu in ay bilaabmaan sidii labada wadan ee walaalihii u kala anbabixi lahaayeen waana muddaa laga yaabaa inay qaadato lagamana yaabo inay mar iyo laba ku dhammaato laakiin mas-uuliyaddeeda iyo processku waa process soconaya waananu la socodsiin doonaa ummadda reer somalilan markaan warka ka soo noqono shir sidaad la socoto wa waa dhab oo dowladda xamar maanta waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u magacaabi lahayd wasaaraddeeda loona ansixin lahaa wararka nooga yimid waxa weeye inay within the coming two days ay ku dhammayn doonaan hawshooda annana waxaanu goosannay intaa horteed aanu annaku nafahayga isu diyaarino arrimaha bulshada iyo dadka reer somalilan iyo waxay doonayaan baa ka dhareegsannahay wadahadaladuna anaka dhexdeeda waa ka socdaa marka waxaanu goosannay annaku inaanu iminka annakusan sii diyaarino oonu wadahadallada annakoo diyaara markay hawshooda dhammaystaan taadanna waxay ka timid madaxda ugu sarreysa turkiga iyo dowladda soomaaliya oo naga codsatay inaanu wakhtigaa joogno annaku daa'iman diyaar baanu nahay intii hore dib loo dhigayna waa ogsiin ayagaa dib u dhigay annaku goor iyo habeen waxaanu diyaar u nahay inaanu shirarka markii la yidhahdo kaalayba tagno oo aanu danta reer somalilan meel kasta u jirto gaadhsiino marka hawshaasi waa hawl noo bannaan waana mahadsantihiin aada iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaanu yeeli doonaa insha allah markaanu soo noqono aan warka dambadisi doonaa thank you very much shacbiga reer somaali reer puntland doortaan ayuun baanu la shaqayn doonaa waanaanu tahniyadayn doonaa kii halkaa ka soo baxa gacanna waxaanu siinaynaa dadka reer puntland ee maanta hawshooda wata ilaahay inuu la qabto hawshoodaana ay dhammaysan waad ku mahadsantihin